haweenkan maanta dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka kala socdeen macaahidda iyo maraakiista degmada saakow waxaana gabdhaha ka faa'iidaystay dowladani ay gaarayeen boqol iyo siddeetan ugu horeyn waxaa dowladda kelimaad dardaaran ah halkaa ka soo jeediyey sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culummada diinta islaamka cabsida ilaahayna waxaa un laga helaa qofkii marka hore barta cilmi barta qof jaahili maxaa suu ilah uga cabsado ma garanayo waatay ahayd aayaddu inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culimada laguu sheegayaana maaha dadka cilmi badan bartay oo xifdiyey oo kutub badan akhriyay maaha dardaaranka waalidka lala dardaarmo ilmaha inay hagaajiyaan ayaa ka horeysa inay ilmaha lala dardaarmo inay baari noqdaan baarinimadaas iyo waxay bilaamaysaa tarbiyadaasu intaan gurigaba la dhisin oo la dooranayo qofkii guriga qayb ka noqon lahaa hooyadii diin baa lagu dooranayaa aabihiina waxaa lagu dooranayaa akhlaaq iyo diin soo mahay dumarkaas afar baa loo gursada loo sheegay laakiin diinta ayaa ugu muhiimsan sidoo kale munaasabadda xiritaanka dowladda ayaa waxaa ka hadlay ugaaska baysha gelele ugaas cabdishukri iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre iyaga oona haweenka kula dardaarmay in ay ku dadaalaan ku dhaqanka casharadii ay dowladda ku qaateen dhanka kalena gaarsiiyaan bulshada kale degmada saakow maraakiistiya dhammaan dowladdaas oo aan socotay gabdho ama haweenka degmada gabro-umu oo dowladdaasay muddada socotay eed wal hanku fahmi wal hanku fahmina kolley laku arga doono may fadaane ini walaal wala iyo fahmeen eed in hafidiyaan wabsadaan ka dhagamaan waxaan idinkula dardaarmayaa inta aad barateenna inaad xifdidaan inta aad la jirtaan aad bartaan wixii aad ka roontihiin oo xataa wadada aad marayso walaali xagu saan maaha saan weeye aad tirahdaan ugu dambeyntii haweenkani maanta dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa iyagana markooda hadlay kuwaas oo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen intii ay socotay dowladda anaa ku bilaabaya magacayga umu khadaab waxaa noo soo dhammaatay dowro afar beri noo soconaysay alxamdulilaah dowlada magaceeda waxaa la dhahaa umana caaisha la dhahaa faaidada laga helay qur-aanka barashadiisa waxaa noogu xigtay cilmiga in la barto waxaa noogu xigtay siirada waxaa noogu xigtay maantoo laga hadlayay waxaan ku dhahaa tarbiyata awlaad taqwada ilaahay iyo tarbiyata awlaad waxaan doonayna maalin kasta dowlada sidanoo kale in lanoogu soo celcesho alxamdulilaah sidanoo kale in lanoogu soo celceshaanu rabnaa waxyaabahan ku qaadanay waxay ahayd siiradan ku qaadanay tarbiyata awlaad baan ku qaadanay fadliga qur-aanka baan ku qaadanay ilaahay ha noo barakeeyo wax badan baan ka soo fahanay waxaa muddooyinkani dambe degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya dardargelinta dacwada